maamulka dowlada hoose degmada boosaaso iyo hasaarey awaamirka dareerta baawurtag aadayaan shiido carada iyo qashanka xaafado magaalada boosaaso oon hiradana daboolka gadaal ee baawarka saas daraadiyana baawarka antiusa dareera markaas usakadeediyo aradiyo weliba shiido wadooyinka magaalada taasnaye anhaynato anfayla bilicda iyo ridan dayactirowka goobashardube magaalada boosaaso waliban awaamirta maamulka saas oo kale ayaa ku mid haytay in amaro la duldhigay dadka degan hareero laamiyada ee ka suubsaday xarumo ganacsiga iyo guud ahaanba shirkado korontada iyo biyo ee ka howlgalow magaalada waaniyoona qayb ku iyin dayaacada ku jirta magaalada boosaaso agaasimaha waaxda howlaha guud ee maamulka dowlada hoose degmada boosaaso axmed yuusuf aadan oo shirjiraidka qobdi hafiisji iyo sharaxaad gubi amarada iyo walyaawodlanku goonleyay usoona ka baagay in sida langu taragaliyo onfulyan guud ahaan markaas fariinta ka dareerta waxaan fariin uga dirayaa dhammaan gaadileyda isticmaala ama ka shaqaysta dhagaxa ciidda iyo qashinka magaalada in la farayo loona sheegayo inay xiraanin waxa weeyaan dabada dambe si ay u celiso ciidda iyo dhagaxa dhacaaya iyo weliba kuwa qashinka qaadaba laga bilaabo maanta gaarigii lagu arko isagoo dabadiisu ay furan tahay waxaa halkan uga sheegaynaa inay khalad tahay ganaax iyo xabsina uu mutaysan doono ciddii lagu soo qabto waxaan sidoo kale halkan uga sheegayaa dhammaan baxda kaantaroolada iyo ciidankaba inay amar u qabaanin inay soo qabtaanin gaarigii noocaas ah dabaduna ay furan tahay shaqada noocaasna kudhex jira haddii lahaa idmo waxaan sidoo kale halkan uga farayaa fariin dhammaan waxaweeye shirkadaha iyo dadka degan meelaha waxa weyaan wadada ay ka socoto inay waxa weeyaan baneeyaaniin kala baxaanin baalayaashooda iyo sidoo kaleeto kaybalada internetka iyo sidoo kaleeto tuubooyinka biyaha qaada in waxa weeyaan shaqada noocaasna iyaguna waxa weeye ay u hogaansamaanin waqhtigii waa gabagaba weeye fariintuna waa yadhahay shaqaduna weli way socotaa hore waxaan u bannaynay dhammaan public spaceyada iyo baakaniska suuqa weyn baanu bannaynay waxaa sidoo kaleeto haddana la bannaynayaa dhammaan dadka degaan meelaha sharcidarrada ah ama ku ganacsanaya in waxa weeyaan dadka noocaasa inta aan loo imaan iyaga isu ururayaanin baan halkan uga sheegaynaa dadka noocaasa waxa weeye xabsi iyo ganax waa laga qaadi doona haddii lahay waxa weeye qof kasta oo waddo degan meeshii deganaan doono annagana ka reeyna haddaan sugaan ka guurin haddii lahayn dowlada hoose ee degmada boosaaso iyo waddo dadaala la ka hormariyo bilicda iyo guud ahaanba nadaafada magaalada